halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a
galab wanaagsan dhegaystayaal waa maalin jimco ah lix iyo tobanka bisha agosto sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka iyo bogga v o a somaali com iyo sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya zahre ciidla nuur iyo jacfar kuukaay
jimco wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysa ay qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida barnaamijka faaqidaadda toddobaadkoonu maanta dib ku eegayno dibudhaca ku yimi doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee somalilan madaxweynaha hadba fadhiya ayay mas-uuliyaddiisa koowaad tahayna doorasho dhacday xogayaha guud ee waddan walaalka qatar horaa waxa uu sheegay in mas-uuliyadda xisbiga waddani ay tahay oo qama mucaarifku yahayba ceebaynaya dhaliil xukuumadda iyo xisbigeeda qaylada ugu badan waxaa sameeya waa ninka kursiga doonaya isagaa riixa arrinta marka kursiga uu ku fadhiistana isaga ayaa mas-uuliyadda inta badan ku dhacaysaa
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan duqa magaalada london sidiiq khan oo soomaalida london la kulmay kana tacsiyeyey geeridii duqa magaalada muqdisho qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiinku haynaa idaacaddeenna galabnimo marka horese warkii dunida
wasaaradda arrimaha gudaha israa'iil ayaa sheegtay in rashida talayb oo ka tirsan aqalka wakiilada maraykanka ah ay u ogolaatay inay booqato qoyskeeda oo deggan daanta galbeed ee la haysto go'aankan ayaa yimid maalin kadib markii ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu uu sheegay inuusan ogolaan doonin in raashide iyo ilhaan cumar oo ka wada tirsan aqalka wakiilada maraykanka ay halkaasi ku tagaan booqasho ay hore usii qorsheeyeen hase yeeshee waxa uu sheegay in haddii talaayib ay soo dirsato codsi ay ku booqanayso qoyskeeda sababo bini aadamnimo dartood ay israa'iil ka fakari doonto waa haddii ay ballan qaadda buu yidhi inaysan dhiirigelin doonin in la qaadaco israa'iil talayb ayaa khamiistii warqad u dirtay wasaaradda arrimaha gudaha israa'iil iyadoo tiri waxaan codsanaya fasax aan ku booqdo ehelkayga gaar ahaan ayeeyaday oo sagaashan jira waxay intaasi ku dartay in tani ay noqon karto fursaddii ugu dambeysay ee ay ku aragto ayeeyadeed waxaan xushmayn doonaa shuruudaha booqashada mana dhiirigelin doono qaadacaad ka dhana israa'iil inta aan ku guda jiro booqashadayda ayay talayib ku tiri warqaddah oo ay baahisay warbaahinta israa'iil wasaaradda arrimaha gudaha israa'iil ayaa bayaan ay maanta soo saartay ku sheegtay in ay go'aansantay in la ogolaado booqashada talayib ay ugu tegayso ayeeyadeed oo sagaashan jir ah sababo bini aadamnimo dartood war ka soo baxay dowladda waddanka hindiya ayaa lagu sheegay in xayiraaddii saarnayd ay ka qaadeen gobolka kashmiir qaybta ay indiya maamusho maxkamadda sare ee indiya ayaa maanta oo jimco ansixisay hindiso sharciyeed oo lagu dalbanayay in xayiraadda laba iyo toban cisho ka hor loogu soo rogay qaybta indiya ee gobolka kashmiir laga qaado maalintii khamiistii ee shalayna war ka soo baxay dhinaca baakistan ayaa lagu sheegay in saddex askari oo baakistaniyiina lagu dilay xariiqa kala qaybiye labada dhinac ee xuduudka gobolka lagu muransan yahay sidoo kalena afhayeenka ciidamada militariga baakistan u hadlay wuxuu sheegay in sidoo kale shan askari oo reer indiya ah lagu dilay isku dhaca dhex maray khamiistii labada wadan labada wadan ee haysta hubka nukliyerka ayaa dhowaanahanba khilaafkoodu isa soo tirayay waxaana ka dhex oogan xaalad laga walaacsan yahay in ay isku qaadaan dagaal labada dhinac
mas-uuliyiinta jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ayaa sheegay in markii ugu horreysay laba qof oo ku sugan gobolka koonfurta ku yaala ee kivu laga helay cudurka ebola tan iyo markii xanuunkaasi uu ka dilaacay kongo muddo haatan sannad laga joogo waxaa ku geeriyooday dad ka badan kun iyo siddeed boqol oo ruux waxaa fidista cudurkaasi sii caawiyey colaadda dalkaasi ka oogan oo curyaamisay dadaalka shaqaalaha caafimaadka waxaa kale oo xaaladda sii xumeeyey dadka dalkaasi oo aan intooda badan aaminsanayn in ebola uu yahay cudur jira dadka ayaa intii ay daryeel caafimaad raadsan lahaayeen waxa ay iska joogaan guryahooda taasoo fayraska cudurka u suurtagelinaysa in uu si fudud ku sii fido faafistan ayaa la aaminsan yahay in ay tahay tii ugu darnayd muddo laba sana ah gudahood tan iyo markii uu cudurkaasi ka dilaacay waddamada galbeedka afrika sannadkii labada kun iyo afar iyo tobankii isagoo galaaftay nolosha dad gaaraya toban iyo kow kun oo qof
haweenka dalka suudaan oo la sheegay inay si muuqato uga dhaqayb galaan shaqooyinka gaarka loo leeyahay iyo guud ahaan howlaha arrimaha bulshada ayaa lagu tilmaamay kuwa ugu badnaa ee ka dhex muuqday goobaha shaqada iyo ganacsiga sidoo kale haweenka dalka suudaan waxa ay kala badh amaba in ka badan ahaayeen tirada dadkii isugu soo baxay mudaharaadyadii xidhiidhka ahaa ee xilka lagaga tuuray madaxweynihii muddada dheer dalkaasi ka talinayey cumar xasan al bashiir iyo cadaadiskii la saaray saraakiishii milatariga ee xukunka kala wareegay haatan ayay dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenku ku doodayaan in kala badh ama boqolkiiba konton xukuumadaha lasoo dhisayo laga dhiga haween waxaana dhowaanahan soo xoogaysanaya cabashada ay haweenka reer suudaan ka qabaan saamiga ay ku leeyihiin hay-adaha dowladda oo aada u yar iyagoo sheegay in kaalimaha kale ee horumarinta dalka ay ku leeyihiin inta ugu badan marka la barbardhiga ragga
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaanna waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington duqa magaalada london sidiiq khan ayaa la kulmay qurbajoogta soomaalida ee ku nool magaaladaasi islamarkaana waxa uu ka hadlay doolka bulshada soomaalidu ay ku leeyihiin horumarka dalkaasi isagoo dhinaca kalena kaga tacsiyeeyey soomaalida geeridii allaha u naxariistay duqii magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo kowdii bishan u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qarax ka dhacay dhismaha maamulka gobolka banaadir wariyaha v o eda ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixintan london nooga soo diray mid ka mid a hoolasha ku yaala xarunta duqa magaalatan london ayaa lagu qabtay xalay kulan ballaaran oo lagu xusayey islamarkaana loogu ducaynayey allaha u naxariistee injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow kulanka ayaa si weyn waxaa uga soo qayb galay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkan britain gaar ahaana kuwa london sidoo kale waxaa goobta iyana ku sugnaa qaar ka mid a carruurta allaha u naxariistee injineer cabdiraxmaan yariisow iyo asxaabtiisii munaasabadan xuska ah waxaa ka soo qayb galay islamarkaana ka hadlay duqa magaalatan london sadiiq khan oo ka sheekeeyey taariikhda iyo waxqabadkii allaha u naxariistay injineer yariisow sadiiq khan waxa uu sheegay in cabdiraxmaan yariisow uu ku noolaan jiray magaalatan london islamarkaana uu ahaa qof lagu hirto oo bini aadannimadu ay ku badan tahay sababtuna ay tahay ayuu yidhi waxa uu aaminsanaa in mar walbaba laga soo dhalaalo shaqada bulshada loo hayo waxaa sidoo kale sadiiq khan uu dul maray in guulaha uu ku tallaabsaday yariisow ay tahay in markii dalkan uu yimid isaga oo qaxooti ah markii uu sharciga helay islamarkiiba uu bilaabay heerka labaad ee jaamacadda oo uu ka sameeyey westminster university sidoo kalena uu mar dambe noqday xildhibaan golaha deegaanka london toban sano ka hor ayuu si geesinimo leh waxa uu ugu laabtay soomaaliya oo london uu ka tegey iyadoo ay khatartuna xooggan tahay ayay haddana waxaa ka go'naa inuu dib ugu laabto soomaaliya qoyskiisa iyo saaxiibbadiis waxa ay sheegeen inay ka go'nayd injineer yariisow inuu dalka dib ugu laabto waxa uu dareemay inay waajib tahay in uu ku dhaqaaqo waxa uu awoodo islamarkaana xirfadda iyo aqoonta uu halkan kala tegey uu ku caawiyo dadka taagta daran ee soomaaliya ku nool iyo sidoo kale in uu caawiyo dalkiisa si loo soo celiyo amni iyo xasiloonnida waxaa isna goobta ka hadlay maxamed cabdiraxmaan cumar oo uu dhalay allaha u naxariista ee marxuum yariisow waxaana uu sheegay oo uu meesha ka yidhi dhowaan waxaa dib loo cusboonaysiiyey mid ka mid a garoommada qadiimka ah ee muqdisho islamarkaana loogu magac daray aabbahay waxa ay ka dhigan tahay in aan ilaalinno taariikhdii uu ka tegey aabbahay oo aan xasuusanno qofka uu ahaa iyo waxa hadafkiisu uu ahaa mar walba oo aan ag marayna garoonka waannu istaagaynaa oo fikiraynaa islamarkaana xusuusanaynaa in aabbahay uu lahaa riyo ah mustaqbalka soomaaliya annaguna aan isweyddiinno maxaan u qaban karnaa dalka dadka ka soo qayb galay munaasabadan lagu xasuusanayay allaha u naxariistee injineer yariisow oo kowdii bishan u geeriyooday dhaawacyo ka soo gaaray weerar lagu qaaday xafiiskiisa gobolka banaadir ayaa si guud iyo si gaar ahaaneedba waxay u taabatay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkan britain gaar ahaanna dadka ku dhaqan london oo si weyn u yaqaanay allaha u naxariistee marxuum cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
halkaasa dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington waxaa socdaa dadaallo in beelaha wadadega maamul goboleedka galmudug ay ka qayb galaan shirweyne dib u heshiisiineed oo ka furmaya magaalada dhuusamareeb haddaba dareemada kala duwan ee laga qabo shirkaasi waxaa warbixinta nooga soo diray cabdiwaaxid macalin isaaq inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay socdeen dadaallo lagu doonayo sidii dib loogu dhisi lahaa golayaasha galmudug oo madaxda maamulka ay kol hore ku kala qaybsameen wakhtiga doorashada ay dhacayso haddana dadaal wakhti qaatay oo ra-iisul wasaare kheyre uu geliyey galmudug ayaa lagu dhisay guddiga dib u heshiisiinta beelaha galmudug si loo turxaan bixiyo khilaafka ka dhex jira qaar ka mid a beelaha degan deegaanada galmudug shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo horey loo cilaamiyey shantii bishan ayaan qabsoomin kadib markii ay soo baxeen tabashooyin ay qabaan qaar ka mid a beelaha degan galmudug ha yeeshee guddiga dib u heshiisiinta ayaa mar kale ku dhawaaqay in shirka uu furmi doono toddobiiyo tobanka bishan qaar ka mid a dadka ku dhaqan deegaanada galmudug oo v o a ay la hadashay ayaa ka waramaya isbeddelka siyaasadeed ee galmudug iyo shirka loo madlan yahay inuu ka dhaco degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud bismillahi raxmaan raxiim magacay waa muxiudiin faarax maxamed jooga gobolka mudug gaar ahaan degmada gaalkacyo way fiican tahay in la qabtaa laakiin beelaha degan gobolka mudug iyo galgaduud waxay ku shirsan yihiin hob iyo waxgaradkoodii waxgaradkaasoo aan imaanna ma umalaynaya inay wax weyn ay ka qabsoomayaan dib heshiisiinta marka waxaan leeyahay dib heshiisiintu si dhaba ha u dhacdo dadka ehelka oo ah ama saldhiga oo gunta oon ah in dhexda loo fariisiiyo ayay ku habboon tahay magacayga waa cabdinuur ciise cilmi jooga magaalada cadaado waxaan dareemayaa galmudug waxay u baahan tahay siyaasad degan dhaqankeeda dhammaan qaybaheeda bulshada iyo siyaasiyiinteedu ay isla lafaguraan si loo helo galmudug aan dhicis ahayn oo dhammaystiran magacayga waa maxamed cali xasan jooga degmada guraceel haddaad ra'yigayga ka dhiibto waxaan taageersanahay ama taageersanahay bulshada rayadka ee ku nool degmada guraceel sida intooda u badan yihiin horumarka ka socda iyo dib u heshiisiinta iyo dowladda ra-iisul wasaaraha intii bilowda uu fadhiyey dhuusamareeb ayaan taageersanahay soona dhoweynaynaa wax walba oo bulshada dan ugu jirto iyo deegaanka aad iyo aad baan usoo taageersanaha unu soo dhoweynaynaa nabadoon cismaan oo ka mid a waxgaradka degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya inay diyaar u yihiin ka qaybgalka shirka dhuusamareeb hase ahaatee waxa uu qabaa in beelo ka maqan shirkaasi aysan waxba ka soo bixi karin markaan bilaabo caabudwaaq tatal kastoo ay leedahay way ka shirtay go-aan waxay ku qaadatay in ay tagto dhuusamareeb waxay u tegaysaa shirka dib u heshiisiinta oo lagu baaqay in qayb ka noqdaan dib u heshiisiin macnaheedu waxa weeye cid kasta oo wax tirsanaysa cid kasta ha ka tirsatee in laga qanciyo laguna qanciyo si ay uga qayb noqdaan nabadda wada noolaanshaha iyo horumarka haddii ay dhacdo cid galmuduga oo maqan waxna tirsanaysa la iskuna dayo in laga gudbo waa ka fiirsan doonaa waayo nabad iyo wada noolaashaan rabnaa kala qoqob qaybsanaan waa soo marnay waxaanan ka dhaxalnay dibudhac dhimasho iyo bulshada oo aan wax wanaagsani u dhexeeyaan maxamed dhagacadde waa aqoon-yahan isha ku haya xaalka siyaasadeed ee galmudug waxa uu qabaa waxay joogtaa xilli kala guura waxaana dareemi karnaa madaxdeedii inay maaragtay ku maqan yihiin siyaasadda saaxadeeday ka maqan tahay arrinta siyaasaddan ay la wareegeen dowladda federaalka madaxda federaalka ra-iisul wasaare kheyre iyo wasiirka arrimaha gudaha waxaana muuqataa in siyaasiyan arrintaasu dadka qaar ay u arkaan in madaxda galmudug aysan saaxada ay ka maqan yihiin ay culays siyaasadeed tahay oo ay ku abbooneed in ayagu siyaasadda hogaamiyaan qabsoomidda shirka dhuusamareeb waxaa ku xiran isjiijiid ka imaanaya qaar ka mida beelaha degan galmudug waxaa sidoo kale jira shir ka furmay degmada hobyo ee gobolka mudug kaasi oo u dhexeeya beelaha qaarkood cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
halkaad weli nagala socotaana waa v o a markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada hargeysa ku soo diyaariyey khadar maxamed cakulle
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka iyadoo barnaamijka toddobaadkan aanu ku soo qaadanayno dibudhaca doorashooyinka somalilan ee muddooyinka u dambeeyey soo noqnoqday waxaana barnaamijka igala qaybgelaya xogayaha guud ee xisbiga talada haya ee kulmiya xasan siciid yuusuf xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee waddani khadar xuseen cabdi musharaxa jegada madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga ucid kana tirsan hoggaanka sare ee xisbigaasi brofeser axmed cabdi muuse brofeser abyan iyo siyaasi yuusuf cismaan garas oo isagu xilal kala duwan ka soo qabtay oo dhinaca wasiir ku-xigeenimo ah dowladdii axmed silaayo haatanna halkan ku fadhiya siyaasi madax bannaan dhegaystayaal inta aynaan gudagelin barnaamijka ma aha markii ugu horraysay ee doorashooyinka somalilan ay dib u dhacaan haddaba warbixinta arrintan ku saabsan waxaa noo diyaarisay waryahayaga sahra ciidla nuur mahadsanid khadar golaha wakiilada somalilan ee haatan xilka haya waxaa la soo doortay dabayaaqadii sanadkii labadii kun iyo shantii muddada xilkoodu waxay ahayd shan sannadood oo ku eeg sanadkii labadii kun iyo toban balse ugu yaraan shan jeer ayaa loo kordhiyey muddada ay xilka sii hayn karaan sanadkii labadii kun iyo tobanka oo ay ku eegayd muddada xilka golaha wakiiladu waxaa somalilan ka qabsoontay doorashadii madaxtooyada oo ay xisbiyadu u arkayeen inay ka muhiimsan tahay ta wakiilada waxaana xilligaasi loo kordhiyey laba sannadood sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankiina waxaa la qabtay doorashadii golayaasha deegaanka oo iyada lafteedu muddo dhaaf ahayd sanadkii labadii kun iyo toddobiyo toban oo lagu waday in golayaasha wakiilada iyo deegaanka lasoo doorto ayaa mar kale la qabtay doorashadii madaxtooyada waxaana muddo kordhin loo sameeyey golayaasha wakiilada iyo deegaanka siddeed iyo labaatankii bishii noofembar sanadkii labadii kun iyo siddeed iyo tobankii ayay guddiga doorashooyinku shir jira iyadoo ay qabteen ku sheegeen inaan doorashada golayaashu qabsoomaynin xilliga loo muddeeyey oo ahayd bisha maarj ee sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka waa kan guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan injineer cabdiqaadir iimaan warsame oo maalintaasi ka hadlay shirka jaraayid dhammaan qorsho howleedyadii u yaalay ama hor yaalay waxaa ka hor yimi caqabado caqabadahaas oo isugu jiray kuwo sharci kuwo siyaasadeed iyo kuwo dhaqaalaba caqabadahaasu waxay suurtagal ka dhigi waayeen in komishinka doorashooyinka qaranku shaqadiisii qabsado isla markaana sidii qorshaha ahaa waddanka ka qabto doorasho maalmo uun kadib markii guddiga doorashooyinku u quusgooyeen cid kasta oo filaysa in bilowga labada kun iyo sagaal iyo tobanka la qabanayo doorashada golayaasha guurtidu waxay cod u qaadeen muddo kordhin loo sameeyey labada gole natiijadii fadhigaasi ka soo baxdayna waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha guurtida saleebaan maxamuud aadan soo jeedintii waxaa codaysay sagaal iyo lixdan xildhibaan aniguna ma codaynin toddobaatankii sidaasuu ku dhan yahay sidaasuu ansax ku yahay soo jeedintii muddadii xilka ee golaha wakiilada iyo wakhtiga doorashada sababaha ugu waaweyn ee ay doorashada u qabsoomi weyday waxaa marar badan lagu sheegay inay salka ku hayaan abaaro baahsan oo dalka ka dhacay duruufo dhaqaale oo ay guddiga doorashooyinku sheegeen inaanay soo gaadhin miisaaniyaddii ay doorashada ku qaban lahaayeen oo ka imanaysay labada dhinac ee xukuumadda iyo qaadhaanbixiyayaasha oo saamin lacageed oo kala duwan ku bixiya kharashka doorashada waxaa iyana caqabadaha ku soo biirtay khilaaf u dhexeeya xisbiyada qaar iyo guddiga doorashooyinka sida xisbiga waddani oo iyagu sheegay doorashadii madaxtooyada kadib inay wada shaqaynta kala noqdeen guddiga doorashooyinka somalilan waxaana muuqata in la xalliyey khilaafka u dhexeeya xisbiga waddani iyo guddiga doorashooyinka kadib markii ay dhowaan saddexda xisbi ku heshiiyeen in laba xubnood lagu kordhiyo guddiga doorashooyinka haatan jira oo ay tiradoodu tahay toddoba xubnood heshiiska isafgaradka xisbiyaduna wuxuu furay daaqad kale oo dhinaca sharciga la xidhiidha taasi oo keenaysa in wax kabedel lagu sameeyo xeer lambar labaatan labada kun iyo kow oo ah xeerka uu ku aasaasan yahay guddiga doorashooyinka somalilan garyaqaanguuleed axmed jaamac dafac ayaan weydiiyey hannaanka wax kabedelka xeerkaasi culayska uu ku keeni karo jiitanka doorashooyinka heshiiskay ku heshiiyeen saddexda xisbi qaran wuxuu isbedel ku sameynayaa tirada guddiga doorashooyinka iyo qaabkay ku imanayaan taasina waxay ku asteysan tahay xeer baarlamaanku sameeyey si kolkaas soo jeedinta xisbiyadu ay u dhaqan gasho waxaa waajib noqonaysaa in la horgeeyo golaha wakiilada siday wax kabedel ugu sameeyaan xeerka doorashooyinka hadda jira kadib hadday ansixiyaana loo gudbiyo golaha guursiga kadibna loo gudbiyey madaxweynaha oo nidaamkii sharciy dejinta ee isaga kala sarreeyeen golaha wakiilada iyo guursiga madaxweynahana ku dhamaankeeda mariya ayaa waajib noqonaysa laba arrimood baa laakiin oolaya hadda waxaa horyaala golaha wakiilada isbedel lagu sameeyey ama mideyn lagu sameeyey xerarkii doorashooyinka oo dhan oo golaha xukuumadda ay soo ansixiyeen kadib markii wax kabedelka ay soo jeediyeen guddiga doorashooyinka ka labada su-aalood oolaya waxay tahay soo jeedinta xisbiyada ma waxaa lagu darayaa xeerka qabliyo qoraalka ah ee hadda horyaala golaha wakiilada mise inta kaa dhinac la yska dhigo ayaa wax isbedel lagu sameynaya oo keliya sanadkii hore jiray ee soo jeedinta hadda ee xeerka cusub waa laga gudbaya labadaas su-aalood midda noqonaysa heshiiska laguma faahfaahin waana wax u ooli doona golaha wakiilada inkastoo heshiiska xisbiyada dhexdooda iyo turxaan bixinta u dhaxaysa xisbiyada qaar iyo guddiga doorashooyinku ay u muuqato qodax kale oo laga jaray caqabadaha hortaagnaa doorashada haddana waxaa dhowaan daaha iska rogay khilaaf huursanaa iyo xadhig suryadiisu si adag u xidhan tahay oo shan iyo tobankii sannadood ee ugu dambeeyeyba halxidhaalo ku noqday qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada waana arrinka saami qaybsiga gobolada oo lagu soo dooranayo mudanayaasha bedeli doona kuwa haatan jooga ilaa hadda ma jirto cid si dhaba u daraasaysay qaabka wax looga bedeli karo tirada ay gobolladu ku yeelanayaan labiyo siddeetanka mudane ee golaha wakiilada iyo xataa haddii tirada intaasi laga kordhinayo hore ayay saddexda xisbi iyo dowladdii hore uu hogaaminayey madaxweyne axmed siilaanyo ay uga wada hadleen qaabka loo maarayn karo xaluhelidda saami qaybsiga balse natiijo la-aan ayuu ku dhammaaday iskudaygii xilligaasi sida uu sheegayo garyaqaan axmed nuur guruuje arrinkii saami qaybsiga oo madaxweynihii hore ee axmed siilaanyo saddexda guddoomiye xisbi ee mid imika madaxweyne yahay yahay labana yihiin labada xisbi macaarid guddoomiyeyaasha uu ku yidhi go-aan ka soo gaadha hase yeeshee ay go-aan ka gaadhi kari waayeen kuna soo celiyeen madaxweynaha axmed siiraanyana dib u riixay arrintii saami qaybsigu halkiibay taallaa golayaasha sharci dejinta ee haatan jira ayaan wax tallaabo ah ka qaadin qaybta iyaga kaga aadan dhammaystirka shuruucda lagu soo dooranayo golayaashii iyaga bedeli lahaa sida uu tilmaamay garyaqaan guuleed axmed jaamac defac wakiilada iyo golaha guursiga la isku daray oo xeer dejintii dalka ah muddo dheer bay joogeen sababta u weyne u joogeen waxaa weye waxaan jirin in xeerka iyada lagu soo dooranaa iyaga ayaana ah xeer dejin oo waajibka samaynta xeerarku saaraya marka tugu weyne wuxuu odhanayaa xeerarka siniin xeerkeegu dooranayay siniintiisa iyay ka cagajiidayaan xeer dejintu si muddada cimriga ay sii joogayaan uusii dheeraado ay waajibka xeer dejintu iyagu saaraya waxa loo dejinayaana waa qaabka iyada lagu soo doorara ilaa intay xeer ansixinayaana wuu oolayaa wayna muuqataa saansaanta in gaabis jiro waayo muranka ku salaysan saame qaybsigu wuxuu si kama dambaysa u xalilmi karaa marka xeer la helo xeerka cidda samaynaysaana waa golayaasha sheekadejinta somalilan oo hanaanka dimuquraadiyadda iyo doorashooyinka xorta ah ee qof iyo cod lagu soo dooranayo mas-uuliyiinta ku tallaabsatay sannadkii labadii kun iyo kowdii markii la ansixiyey dastuurka doorashooyinkii ugu horreeyeyna ay ka qabsoomeen sannadkii labadii kun iyo labadii ayaa suurtogelisay in la qabto doorashooyin kala dambeeyey golayaasha deegaanka wakiilada iyo madaxtooyada kuwaasi oo ay dhammaantoodba beesha caalamku ku ammaantay qaabkii iyo hannaankii loo qabtay balse dibudhacyada soo noqnoqda ee doorashooyinka ayaa ragaadinaya geedi socodka iyo korriinka dimuquraadiyadda waxaan mar kale idinku celinayaa wariyahayaga magaalada hargeysa khadar maxamed cakuule oo isaga iyo martidiisu ay qodobkaasi ku faaqidayaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee maanta iyo caawa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay sahre ciidla nuur saan horeba idinku sheegay waxaa marti barnaamijka iigu ah xogayaha guud ee xisbiga waddani khadar xuseen cabdi xogayaha guud ee xisbiga talada haye kulmiye xasan siciid yuusuf brofeser axmed cabdi muuse brofeser abyan oo ah musharaxa jegada madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga ucid hogaanka sare xisbigana ka tirsan iyo siyaasi yuusuf cismaan garas oo isagu si madax bannaan madasha u fadhiya islamarkaana hore u soo qabtay xilal wasiir ku-xigeen oo dhowra dowladii axmed siilaanyo ugu horrayn xogayaha xisbiga kulmiye xasan siciid maxaa sababa inay doorashooyinka dib u dhacaan mar kale marka hore waxaan u mahadnaqayaa martida halkan fadhida ee axsaabta iyo garas laantan afka soomaaliga v o na waan mahadnaqayaa run ahaantii marka la eego arrimahaas waxaa weya wax jira carqalad badan baa carqaladaha badan way iska jiraan dhibaatooyin fara badan ayaa kow mayaarta jira mid waxaa ka mida duruufo fara badan oo kala duwan oo dalku soo maray dhaqaalo la-aan fara badan shuruucda oo aanu curdin ahayn oo iska curdin aha xukuumadihii soo maray oo la iska daalaadhacayey yacni waxa weeyaan caqabado fara badan oo run ahaantii dee muddo aad sheegtay ay jireen de xukuumadihii kala dambeeyey ee somalilan baa dee soo haystay ayaa run ahaantii horta inta badan dee sabab u ah
waa gartay xasan waan kusoo noqon doonaa n khadar xoogayaa xisbiga mucaaridka ah ee waddani n maxaad adigu u malaynaysaa markaad eegto inay caqabadahani kow ka tahay in doorashooyinku muddadoodii dhaafaan wal khadar aad baan kuu salaamaya waanaad mahadsantahin barnaamijka nagu marti qaaday aad baan u salaamaya dhegaystayaasha v o e sidoo kale n arrinta ugu muhiimsan waxa weeyaan waa doonisla'aan siyaasadeed aniga siday igu muuqato oo oo ka imanaysa had iyo jeer xukumadaha talada haya ee maxaanku dhahdaa cidda markaasi xisbi xaakimka ah ee talada haya doonistii siyaasiga ahayd ee ay ku qaban lahaayeen doorashooyinka oo aan jirin markii doonistu timaada ayaa tamarihii kale iyo awoodihii kalena sidii loo abuuri lahaa hawsheeda la galaa laakiin mushkiladda ugu weyneyna haysataa waxa weeyaan qofku marka uu kursiga yimaado ee uu maxaanku dhahdaa madax noqdo mas-uuliyaddiisa waxaa ka mida inuu doorashooyin qabto oo maxaanku dhahdaay ama baarlamaan ha noqoto ama deegaan ha noqoto waxaanan isleey waa ceeb weyn oo dimuqraadiyadda somalilan haysata waanu iman doonaa faahfaahinta ha dhowjo rofeor abian xisbiga ucid aragti ahaan saaxiibadaa way sheegeen siay ula kala muuqato maxaad ku dari lahayd aragti ahaan bismi illahi raxmaan iraxiim khadar waan ku salaamaya waad mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha voice of america sidoo kale waxaan salaamaya saaxiibaday khadar iyo xasan iyo yuusuf inta haddii aan ka gudbo waxaanagu aragnaa inay tahay hoggaan xumo asalkeeduna yahay hoggaan xumo khalad mar dhacay oo lagu soo celcelinayo oo xukuumad ka dhacay kadibna kuwii ka dambeeyey ay leeyihiin hebelba saasuu yeelay wuu korarsaday khalad lagu soo celcelinayo waa hoggaan xumo taas anagu aragnaa haddaan xisbiga uci waayahay yuusuf garas adoo soo koobaya siyaasiyan ma la qabtaa inay daliil cid gaara saaran tahay aad iyo aad baa qadar u mahadsan tahay ille anuu lama qabo aragtidaa waayo iyaga laftigooga beritoola hadday tagaan tanay sheegayeen unbaa imanaysa laakiin waxaa la qabaa inaanay duruuf kale oo aan ka warrami doono xagga dambe kaga faahfaahin doonaa inay sababayso arrimahan taagin aan ku soo noqdo xasan saciid xogaya xisbiga kulmiye wuxuu ka mid ahaa xisbiyadii mucaaridka ahaa ee aag aad uga soo hor jeeday in doorashooyinku xilligoodii aanay muddo dhaafin laakiin marka laga bilaabay ilaa dowladda hore axmed siilaanyo duruufii way la kowsadeen ma waxaan marka dibadda la joogo muuqanin oo marka talada dalka la qabto soo baxaya oo inta dadka dhegaystayaasha u muuqanaysa ka weyn ayaa jira may horta horta khadoo aad baa baahsan tahay waxaa weeyaan saaxiibadayna horta dee waa kuwa joogo hoggaan xumo bay leeyihin yacni axsaab mucaarad markay dee timaaday meeshay joogaan horta in hoggaan xumo uun lagu caramaho ay arti yaroo kooban oo aan fishankoodu aada u ballaadhayn oo dhinac eegaynin ayaa ayaa ayaad moodaa dee inay ka muuqato waxa weeyaan markaad eegto xisbiga kulmiya hadda iminka aynu taagnaynaa waxa weeyaan commitment buu ku galay ballanqaadyo fuliyey in doorashooyinka ay qabsadaan saddex xisbi waxay ku heshiiyeen oo lagu kala saxeexday oo ay ballan adag galeen inaanay dhibaatooyinkaa hore u dhici jiray aanay u dhicina doorashadii la hirgeliyo oo ay dhacdo saddexdii xisbiga saaxiibaday imanka abyan iyo khadar iyo anigu guddiyadii wada xaajoodkii wada hadallada ayaanu ka mid ahay go'aankan waa la wada gaadhay yacnii xukuumadda iyo axsaabta iyo kulli inay noqdo leadershipkii in dalka itjaah loo sameeyo oo waxaan dee doorashaa dib u dhacday tankaa dib usi dhacsa si aanay u dhicin waxaa hadda naga go'an xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan iyo madaxweyne ahaan in doorashadii ay qabsoonto sida ugu dhaqsa badan ee ugu suurtagalsan inay qabsoonto waxaanu ka taxadiri doonaa haddii alayba soo qorshaysan inay dibudhacyo dhibdhacyada badan ee iminka yimid ee kuwa xukuumadihii hore iyo kuwan hadda joogaba ay qabteen inay dib u dhici doonan baan rajaynaya insha allah waata xasan xogayaa kulmiye waad mahadsantahay xogayaa xisbiga waddani baan tegaya khadar xogayu uu sheegay inay ka go'antahay ilaa madaxweyne sidoo kalena xisbiyadiina mucaaridkina qayb ka jiin inaad saxeexdeen inay doorasho dib u dhicin markaa soo ma moodid iminka in laga soo gudbo wax badan
way fiicnaan lahayd haddii sidaa walaalkay xasanu sheegay ay maxaanku dhahdaa ay wax u wada socon lahayn laakiin sida muuqata waa run toddobiyo labaatankii bishii aynu ka soo gudubnay ayaa heshiis saddexda xisbi ay wada galeen in doorasho sidii loo geli lahaa waxyaabihii maxaan ku rahdaa khilaafaadku ka taagnaa gaar ahaan arrintii commissionkana xal maxaan ku rahdaa loo raadiyo laakiin waxaa runta ay tahay oo noona muuqataa in weli cagajiid arrintaasi uu jiro waxaan ognahay baarlamaanka in arrintii loo geeyey annagu xisbi ahaan iyo xisbiga kale u cidba si hagar la-aana baan uga shaqaynaa sidii baarlamaanku maxaan ku dhaha arrintaasi uu ansixin lahaa ilaa hadda meel uu kulmiya arrintaasi kaga shaqaynayo oo noo muuqataa ma jirto ilaa hadda cid ay noo soo direen ma jirto guddi baa la sameeyey oo shan iyo toban xubnooda oo la yidhi wadahadallada hasi aanba qaadaan heshiisku siduu hirgelilaana ha ka shaqeeyaan ilaa maanta guddidii may fadhiisanin guddidaa madaxweyne ku-xigeenka ayaa guddoomiye looga dhigay ilaa hadda guddoomiye ku-xigeenkiisu ugumu yeedhin annagaa raadinay ilaa haddana maxaan ku dhahdaa kama hayno marka waxaa noo muuqata ha heshiiskii wuu dhacay laakiin jabhadayn hoosaa ku jirta oo runtii aan una wanaagsanayn arrinta doorashooyinkeenii sida aynu doonayna inay waxu socdaan abyan rajo fiican baa xusbiyadu qabaan marka laga go-aanka dhacay laakiin miyaad la qabtaa walaaca wadani
maa ashbaha leyla bilbaarix xalay iyo caawa suaka heshiiskaanu saxeynay soddo labaatankii julaay sanadkan dadkeeda ku saxeynay mid la mida toban sannadood ka hor sebtember ayaa lagu saxeeyay madaxtooyada sidaasoo kale waxaa la isku qabtay doorasho waa la heshiin waayey waa layna soo dhex galay qodobbaa laynoo qoray hadalladii maalinkaa meeshaa laga yidhi madaxweyne riyaale iyo labada xisbi mucaarad kulmiya wacid kuwa la midaa laga yidhi haddana madaxtooyada oo ah heshiiskaas in layna soo dhex gala ma ahan heshiiskaasna inaynu ka wada shaqayno fulintiisa inuu fulo xilligaa iyo hadda waxay kala duwan tahay waxaan aaminsanaya xilligaa xukuumaddii joogtay daacad bay ka ahayd oo way fuliyeen ilaa ay iyagu ay ay ay ku waayeen kursigii oo xisbi mucaarad ku guulaystay doorashadii wayna ka shaqeeyeen laakiin hadda waxaanu dareemaynaa heshiisku wuxuu lahaa taariikho cayiman dherline buu lahaa siddeedda august baa u horraysay oo qodobka aada heshiiska ugu horreeyey mooshin la geeyo waxaa noo muuqata hadda cagajiid inuu jiro oo weliba xukuumadda iyo xisbigii kulmiye ee la rabay inay qaataan hoggaanka maadaama iyagu ay mas-uuliyaddii gacanta ku hayaan midda daabkeeda hayaan in ay ka cagajiidayaan mooshinkan hadda aanu geynay baarlamaankana labada xisbi mucaaradka ka wada shaqeeya xaqiiqatan inkastoo xildhibaano kulmiye ah ay qayb ka ahayn mooshinka saxiixiisa waaya waad mahadsantaha abyan inagoo ka gudbaynaa si aanay doodda ugu muuqanaynu qodobka heshiiska ku dul istaagnay xasan baan siinaya fursad xoogaya guda xisbiga kulmiye afka xukuumaddana ku hadlaya waxaan u gudbaynaa si ballaadhan inaynu waxa yeeli karta qarannimada somalilan haddii doorashooyinku dib u sii dhacdhacaan aynu u gudubna laakiin maxaad odhan lay saaxiibada horta bal qarnimada kale haynoo dambaysee horta heshiiskeed wax ka shan dhowr iyo toban cishaa horta ka dambeeyey gebigeeduna laga joogaa saaxiibadaydani haddii ay dee iyagu isaga jeedaan qodqood iyo cambaarayn beena iyo waxaan loo jeedin dee waa meesheeda kulmiya waxaa lagu heshiiyey in laga howlgalo in weliba roolka ugu weyn uu qaato kulmiye iyo madaxweynuhu annagu waanu ka howlgalnay xildhibaanada u faraha badan leh xisbiga kulmiye baarlamaanku jira waa kulmiya loobi hoose ayaanu gallaanu samaynay loobi hoose xildhibaanada la kulmaynay si guud loola kulmeeyey lala kulmayey hoggaankooda lala kulmeeyey webka cidda liidariska maaragtay xisbiga xildhibaanada xisbiga kulmiya lala kulmeeyey yacni in la bisleeyo carqalad fara badan oo meesha yaalla ayaa ayaa la waday moogta iyagana saasoo kale inay dhinacooda iyagana ka soo waxeeyaan ayaa la waday marka waxa weeyaan roolalkayagii waanu qaadanay waananu qaadanay waananu wadnaa weli fara kama qodna laakiin dee iyagu markaa malaa xisbiyadoodana lama socdaan siyaasadooda de malaa iyaguma lama socdaan baan u malaynayaa
hal daqiiqun baan ku daraya wax ka yare xaqiiqada meesha taallaa waxa weeyaan mooshinkaa markii meesha la geeyey ee meesha la tegay harta kulmiye waa la waayo may joogin laba xubnood baa laba xubnood baa nala saxeexay labadii xubnoodna sidaynu xogta ku hayna mid ka midi markii lasoo canaantay uu seexday heshiiskana maalintii markii la wada hadlayay waxaa laysku waafaqay in si isleeg maxaan ku dhahday loo soo seexo xildhibaanada meesha geeyey ee muujiyey inay ka dhabtahay heshiiskana inuu fulaa waxaa ahayn xildhibaanadii wadani bay ahaayeen iyo iyo xildhibaano cid ka tirsan laakiintiise xildhibaanadii kulmiye ee golahana ugu badnaa sidaa walaalkay xasan sheegayo golahana ugu badnaa ee ay ahayd inay inay inay nala saxeexaan halkay tegeen xasan aad waay en kuwa waynu ka gudbaynaa khadar oo xoogaya taa iyo xasanba iyo abyanba waxaynu u gudbaynaa horta aan siiyo yuusuf maraad macalin ahayd iyo maraad siyaasadda ku dhex jirtayba garas waxaad u taagnayd iyo doorashooyinka somalilan dib u dhacayeen ilaa labada kun iyo toddobadii adigu shakhsiyan maxaad u aragtaa halka dhibaatadu ay taalo bismillaahi raxmaan raxiim horta khadarow waa su-aal aad u muhiimo kulley anigu waxaan qabaa oo aad iyo aad u muhiima in la isweydiiyo su-aasha ah ma dhaqan bay naga tahay ma xadaarad la'aan bay naga tahay ma nidaamka dimuqraadiyadda laftirkiisa innagoonu bislaan baynu qaadannay sababahan badanee mar walba noqda inay soo noqnoqoto doorashadan dib u dhacaysa anigu kow waxaan qabaa horta kow sharciyadaha doorashooyinka khuseeya ayaa u baahan in lagu eego dib u habeyn lagu wada sameeyo oo qodob meesha yaalla qodobka kale meesha imanaya isna waxa weeye saddexda xisbi qaran laftirkooga haddii waajibaadkii dastuuriga ahaayee saarnaa ee xagga doorashada ay ka soo bixi waayaan horta yay accountable yihin yaa la xisaabtamo horta marka waa su-aaliyada laftirkeeda meesha u muhiimoo taalla haddii xisbi ama labada xisbi ka mida saddexda xisbi laba ka midoo ay iyagu dib u riixaan oo ay caqabadba ka dhigaan inaanay doorasha qabsoomin yaa xidhow ah sharciyadaha maqan bay ka mid yihiin sharciyaday noqon lahay cidda xidhow noqon lahay ma aha odayaal madax dhaqmeeda iyo dad westerana iyo dad kale inay dhex galaan runtiina anigu waxaan aad u dhaliilayaa saddexda xisbiba waxaad moodtaa marka si badan marar badan u eegto in waddani oo weliba u cuday aad uga debacsanaayeen iyaguna caqabado badan soo hordhigayeen oo aad arkaysa inuu xisbi mucaarid oo aan diyaar u ahayn inay doorasho qabsoonto dhinacan kale laftirkiisa xisbulxaakimka kulmiye isagana tanaasul badan looga baahnaa inuu muujiyo oon isna muujin dabeetana wixii baa noqotay midi midi ka horgeeya waa gartay yuusuf aad baad mahadsan lagu horreysinaya abyan profesore waxaa la leeyahay haddaanay doorashadu ahayn tii madaxtooye xiise badanba uma hayaan xisbiyadu mucaarid iyo muxaafidba taa maxaa ka odhanaysaan
waxbaa ka jiri kara runtii oo de sida muuqataa tan madaxtooyadu saad sheegtay falcelis badan baa laga sameeyaa waa laga doodaa waa laga qayliyaa tan lafteeda qayladu ma yarayn laakiin hay-addani waa hay-ad muhiima hay-ad sharci dejin weeyaan waa saddexdii branch ee dowladda mid ka mida weeyaan marka qayladu ma yarayn laakiin hawshan muhiimaddeedu waxay ku dhacdaa hadba xukuumadda joogta iyada ayaa la rabaa inay liirka qaadato hoggaanka qaadato iyagaa fulintiiya marka anugu mar kasta waxaan dhaliilayaa hadda golayaasheenna golaha guurtooda isagu soddon sano ku dhowaad buu marayaa kani waxay baarlamaankii saddexaad baarlamaanka hadda fadhiya kiisa saddexaad inuu maanta joogo golayaasha deegaanku kadaalika arrimahaasoo dhan waxay bolol iyo baali ku keenayaan dowladnimadii iyo demokrasigii koritaankoodii somalilan waana waxyaabaha runtii hadda welwelka weyn leh for example hadda tobankii bisha waxaa markan inoogu yimid laba nin oo ka socda labada xisbiya maraykanka democratska iyo iyo republicanka nin ka mida oo labada washington bay ka yimaadeen oo somalilan wax ku qora taageerana wuxuu yidhi mashkuulooyinka ugu waaweyn ee hor yaalla waxa weeye difaaca somalilan markaan xaggaa joogno waxaa la eeday nalagu eeday in la leeyahay somalilan doorashaba ma rabaan institutioniskeedii iyo hay-adaheedii way iska fadhiyaan way bololeen marka nimayo doorashadii qabsada waana arrin cid alle cid daneeyayaasha somalilan ama e u da ama yurubiyaanka ama developmental partnerkooda inta ay ku qaylinayaan innagu laakiin aad mooddo inaysan muhiimad inoo lahayn mas-uuliyad darro runtii inaga wada dhexaysa weeye cidin ayaan ka badbaadin xukuumad iyo axsaab iyo waxgarad oo dhanbaba dhegaysta haddaad iminka nagu soo biirtay waxaa bartankaanu kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka iyada oo ay ka qaybgelayaan xogayaha guud ee xisbiga talada haya ee kulmiya xasan siciid yuusuf xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee waddani khadar xuseen cabdi iyo brofeser axmed cabdi muuse brofeser abyan oo ahaa musharaxii jegada madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga ucid iyo siyaasi yuusuf cismaan garas oo si madax bannaan uga qayb qaadanaya barnaamijka waxaana barnaamijku uu ku saabsan yahay dibudhaca doorashooyinka somalilan ee soo noqnoqday aan mar kale dib ugu noqdo
madaxweynaha uga dadaal badnayd saddexda xisbiya haddaad tiin taa miyaad diidaysaa horta mid way dhacaysaa waa run waa run oo waxa weeyaan marka la eego waxa dhaqaninoo ah markay carqalada yimaadaan ee dawlad doorashooyin konba laga soo iswada dul saaran yimaadaan in la odhan jiray horta bal waxa kale halkaa inaga dhigo ta madaxtooyada inoo soo qaada waddaniga ay ka ahayba kuii horreeyey annaga ah kulmiyaa ku jiray ucud baa ku jiray taas inta inta way ku jirtaa hadda iyo dan maxaa shacbiga loogu tali lama aqbali karayo baarlamaan wakhtigiisa dhaco shan iyo toban sannadood maraysa toban dhaafuraya inuu dalku sidaan ku sii jiro xukuumadda baaba'ayso shacbiga baaba'ayo marka marka anagu way naga go'an tahay in doorasha dhacdo waxaan anagu leeyahay oon ku taaganahay heshiiskii aan wada galay iyo commitmentkii aynoo wada muujiyey inaanu galno ayaa anigu ilaa iyo ilaa iyo aynu rajo laga rajalaan dhacdo ilaahayna aan ka baryo inaanay rajaaan xogayaha wadani khadar su-aashaan kugu celiyo saddexda xisbe waxay heegan u yihiin inay intan ka badnaan layd dadaalkeeda iyo kartideeduba haddii ta madaxtooyada tahay marka so lama moodo inaydaan ka dhaliin la'ayn walaal maya eh, eh, lama moodo inaanu eh, eh, arrinta harto asalkaahi waxa weeyaan mas-uuliyaduhu ma qaybsamaan mas-uuliyadaha cid baa leh waddankeenu shuruuc buu leeyey dastuur buu leeyey xeerar doorashuu leeyey xeerarkaa doorasho iyo dastuurkaasi mas-uuliyadaha cid bay kala siisiiyeen madaxweynaha hadba fadhiya ayay mas-uuliyaddiisa koowaad tahay inay doorasho dhacdo marka horta cid la wadaagta mas-uuliyadda inay doorasho dhacda ma jirto eg midna aynu xasuusnaano hadda doorashadu dib ha u dhacdo laakiin tiise dib u dhaca doorashada golaheenna baarlamaanku waxay bilaabantay labadii kun iyo tobankii labadii kun iyo tobankii iyo ilaa maa iyo maanta waa sagaal sannadood weeye sagaalkaas sannadooday dib u dhacayeen oo iminkana inaan ogeyn intay dib u dhici doonto haddana sagaalkaas sannadoodba waxaa fadhiyey madaxweyne kulmiyaha marka eg mas-uuliyadaha iyo inaan qaybqaybinine mas-uuliyadda inay doorashadeenu dib u dhacdo mar kasta doorka koowaad labaad saddexaad waxaa le madaxweynaha markaasi fadhiya xisbiyadu waxay leeyihin inay riixaan intaan ku dilaabiyan waxaan doonaya horta xogeyaha guud ee wadan walaalka khadar horaa waxa uu sheegay in mas-uuliyadda xisbiga wadani ay tahay oo qura ama mucaaradku yahayba ceebaynaya dhaliil xukuumadda iyo xisbigeeda sal- wuxuu haystaa isagu mas-uuliyad qaran oo kaleba inaanay saarnayn laakiin ceebaynta iyo cambaaraynta xisbiga kule idaacaduu ka sheegay horta yani waxa weeya waxaan ugahay in very junior yahay saaxiibkay ee khadar oo aan waaya oo aan waaya arag u ahayn haadhe waaqica jira ee dalka soo maatan marka hadduu dhaliish hadduu ka- anigu ma doonayo inaan cambaareeyo wixii soo dhacay oo dhan waddani aan cambaareeyo laakiin waxaan leeyahay inuu- inaad waaqica intaad usoo noqoto haadhe mas-uuliyad wasaaradda xukuumadda mas-uuliyadda xisbiga kulmiyana uu saaran yahay adigana kaa mid la mida ayaa saa ayaa ku saaran haddii aad garanayso iyo haddii aanad garanaynba waa tahay khadar iyo naga qofoobin ee, waan idiin soo noqonaya lakiin horta abyan aan siiyo waxaan kugu darayaa khadarow arrintaa een, ee, waxaa tidhi qaylada ugu badan een, markay noqoto madax een, doorashada madaxweynaha dib uma dhacdo aala wax badan marka waxaa jira arrin loojiga oo arrinta qaylada ugu badan waxaa sameeya waa ninka kursiga doonaya isagaa riixa arrinta marka kursiga uu ku fadhiistana isaga ayaa mas-uuliyadda inta badani ku dhacaysaa oo qayb weyn ka qaadanaya dib u dhaca doorashooyinka golayaashii kale dib u dhacaya marka arrintaasi wax xaqiiqo jirta weeyaan annagu hadda for example eh, waxaan ka mid ahaa lixdeenna waddanka ku tartamayay hogaankiisa dhammaan waxay noo ahayd eh, waxa loo yaqaano een, eh, campaign promise ama ballanqaad bay noo ahayd inaan ballan- golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka doorashadu inaan dib u dhicin inay qabsoonto marka dee ciddii markaa kursiga heshay baa laga doonaya waaye Lagu soo waan- jeedo.
waaye aan usoo gudba laakiin garas een, haddii ay sii socdaan een, garasow marka doorashooyinkan dib u dhacaya somalilan ee, somalilan aqoonsi ma haysato een, had iyo jeer waxyaabaha ay ku faanto nabadda iyo dimuqraadiyadda ama doorashooyinka arrintii doorashooyinku haddii baarlamaanka shan iyo toban sano fadhiyo goli deegaanku to sideed sannadood afka la galo ee, ta madaxweynahana aan la garanaysa noqonsa laakiin hore dib ugu dhacdhacday miyaanu naafoobayn hay-adaha dowladda iyo asxaabta iyo dadka aan siyaasiya lahaba Een, khadar hortaadoo somalilan waxay caan ku ahayd amaba u yaalla labadaas shay nabadda iyo dimuqraadiyadda ta doorashooyinka dib u dhacdhacaya naafeyn qura maayo horta waxay noqonaysaa arrin somalilan waxay soddonka sano ka soo shaqaynaysay soddon kaloo la mida dib u celin sababtoo ah hay-adaha dawliga ah waxay ku dhismayeen doorashooyinka socda beesha caalamka ay nagala shaqaynaysa wadahadallada somalilan iyo soomaaliya beesha caalamku ay nagala shaqaynaysa in wixii deeqa la siinayo somalilan iskeed loo siiyo intuba waxay hoos imanayeen intuba waxa dhiirigelin siinayay doorashooyinka la qabanayaba waxay somalilan caan ku noqotay in la yidhaahdo shamaca yare ifaya geeska afrika ka dhex baxaya waa somalilan sababtuna wax kala maaheen dee doorashooyinkii ahayd tii haddii haddaba maanta aynu arkayno waxaa waxaan u malaynaya inay jinis buugga gelayso in la helo waddan doorasho labadii kun iyo shan iyo tobankii ragga kuraasta ku fadhiistay labadii kun iyo shantii ilaa iyo maanta ku fadhiyaan inay u horrayso haddaba waxaan anigu aad ula yaabanahay saddexda xisbi waxay sheegeen iminka halkan xogayaasha fadhiya inanaynu la soconay inay heshiis iyo wax laga kala qoray si doorashadu u dhici lahayd mooshinka baarlamanka la geynaya waa nimanka kuraasta la raba inay ka kacaan intooda badanna aanay diyaar ahayn inay kuraasta ka kacaan marka meel la rabo dabarka in laga furo oo haddana ninkii dabarka xidhaya loo dhiibayo runtii waa wax dadku isweydiinaya see u socon lahayd Een, xoogay khadar maxay somalilan ka dhaxli kartaa haddii aan la soo afjarin dhaqankan muddo kororsiga doorashooyinka wal horta muddo kororsiga doorashooyinka waxaa laga dhexlaya ma fahmi karno ilaa iyo aynu fahmno eh, eh, mushkiladdu halkeybay salka ku haysaa mushkiladdu salka ku waxay ku haysaa qof markuu kursiga yimaado shaarku isaga leegaanayo dabadeetana aan doonaynin shaarka aynu bedelo dhabtu wataa ma ogtahay dadkeennu waa inaynu ogaano xaqiiqada inaynu sheegnaa inay wax wanaagsantahiyo runta inaynu sheegnaa arrintanna waxay waxay keenaysaa inaynu inaynu kaftan noqono oo adduunku inoo arko inaynu iska kaftamayno oo aanay inaa inaanay arrimaha dimuqraadiyadda iyo waxaan aynu ka hadlaynaa aanay dhabi naga ahayn ee ay tahay un dariiq qofkuu kursiga ku gaadho markuu kursiga gaadhona siduu baruusinka u aasan lahaa ee shaarka eg wadamada waxaynu u baahannahay inaynu shuruucdeenna horumarino waxaynu u baahannahay inaynu institutionskeenna iyo hay-adaheenna ama doorasho ha noqoto ama baarlamaan ha noqoto la horumariyo institutionska horumarintoodii mas-uuliyaddu mar walba madaxweynahay saaran talaan leeyahay fikir baan leeyahay taladii iyo fikirkii dee xasan iyo waanuu sheegnaa maalin walba miidiyaha nuu marinaa si hoosea nugu sheegnaa qaar annaga naga mida waraaqa u qoro oo idhaahda war sidanaa waddanku ku hagaagsan yahay sidan yeela dee inay taladii qaataan iyo inay qaadan waayaan iyaga u taala waad mahadsan tahay abyan halkee bugta ee la daweyn karaa markaad u eegto si heer qarana inaad si xusbi ahaan ama siyaasiyadda waxaa ku kala duwanta inaadan u eegin si looga baxo in cidina soo dhigto muddo kordhinta guurtiduna intay doonaan ku dhuftaan xisbiyaduna muxuu ahaayey marna ay ku raacaan marna ay ka hor yimaadaan arrintaas inay dalkan iyo dadkan ka dhammaato waxaa lagaga gudbi karaa dareen mas-uuliyadeed iyo tanaasul siyaasaddu waxa weeyaan waa win win situation arrimaha ina hor imanaya toddobiyo toban bilood baan hadda shiraynay oanu ka shiraynay komishinka labaha laga dhigo iyo toddobaha loo daayo hal maalin baa nin ambasador waxaa yimid ajnabiya waxbuu qoray waa la saxeexay yacni taas inay ceeb tahay inaynu aragno waana tii inagu dhacday toban sanno ka hor oo madaxweyne riyaal hadalkiisii uu maalinkaa u lahaa madaxtooyada ka lahaa waa inagu ceeb in markii u horraysay layna soo dhex galo wax laynoo yeedhiyo taarikhdaa kamanaynaan faa'idaysan lafteedii baa inagu dhacday tii un baana soo noqotay marka dareen mas-uuliyadeed baa loo baahan yahay tanaasul baa loo baahan yahay in laga gudbo oo la eego the big picture waddankan iyo waxa inagu heeran fursadaha aynu haysanno regionkan aynu ku jirno haddii laakiin sidan aynu ku jirno institutioniskeennii ay saa u bololaan danna aynan ka lahayn de waxaa imanaysa marka in lanaga jeesto caalamkii in dowladnimadeennii iyo jraaf iyo goonistaagii waxaynu doonaynayba ay sii libdhaan oo meesha ay ka baxaan oan iska noqonno uun daduun nabadgelyo yar haysta oo qabaa'iloo meel ku nool waa garta abi waad mahadsantahay xogaya xisbiga kulmiye talada haya xasan saciid marka la eego waxaad ku celcelisay in iminka laga bilaabo doorashada idinka go-an tahay dadkayna dhegaysanaya iminka v o kaa dhegaysanaya calaamaddaad siin karto in madaxweyne muuse iyo xisbiga talada haya kulmiye aad xogayaa guud u tahay diyaar yihiinna in doorashadu mar kala dhicin waxay noqonaysaa xog horta waa si wanaagsan taas intaanu in yar baan doonaya inaan ka horraysiiyo khadar walaalka khadar baa ku celcelinayaa aanu horena uga afeeftay in badanna aan ka afeefanayn markuu dhaliil oo dhan saariyo mas-uuliyaddiisa oo dhan ka cararo anugu waxaan qabaa halku doonayaan kula ordi doonaaye saddex toddoba iyo tobankaa biloodba carqaladda taagnayd afkaygaan ka dhowraya xulmiyo waa kiise waa xisbigiisa wadani ayaa ayaan oranayaa ayaa dad taagnaa moogti isagaa carqaladda dhigayay mana doonaynin runtii inaan galo yoyootan laakiin dee inankan isagaa loo taaglayahay horta bal waa in mas-uuliyaddiisa garawsado markaan tanaad weydiiso dib ugu soo noqo si abiyan sheegay waxaa loo bahaya horta mas-uuliyad ballaadhan axsaabta wax saaran mid xukuumadda talada xukuumadda haya iyo mid mucaarado bannaanka taaga waxa weeyaan mas-uuliyad qaran oo weyn oo ballaadhan ayaa saaran yacni leadershipka xukuumaddu waa inay qarankan u jiheeyaan mustaqbalka uu doonaya carruurtaa yarare maanta ay joogto qaran dhibaatooyin fara badan la soo ornay soddon sannadoodoo dhibaatooyina aqoonsi la-aan loo baahan yahay in wax laga gudbo waxa ka go'an oon isleeyahay anugu aan dhegeystayaashii u ballan qaadaya maanta dee haddaanay qolada saaxiibadaya iyo axsaabteedan kale aanay wax kala la imanayo aanay dabadda noo soo jeedin sidoodii waxaa naga wada go-aan oonu heshiis ku nahay heshiiska aanu gallay iyo commitmentka aanu gallay in aanu fulino oo carqaladaha badan ee hor yaalla doorashada si u qabsoomi lahayd aanu qodxanta ka wada xaadhno oo aanu anagu weliba mas-uuliyadda intuu badan isa saarno horseed ka noqonaabaan anigu ayaan ballan qaadaya saddexda xusbiba ee labada xusbiba kalena xalka waan u imanaya laakiin garas baan doonaya inaan siiyo yuusuf haddii tusaale ahaan iminka qof inan ama inan qofku doonaya ha noqdee uu han siyaasiya lahaa u doonaya inuu golaha deegaanka isu sharaxo oo toddoba sannadood uu taagan yahay oo xisbiyadii ama lacay kaga socoto ama kaambeynkii reerka dhexdiisii uu ku dhex jiro ama golihii wakiilada sidaasi lamida shan iyo toban sannadood miyayna soo muuqanayn inay siyaasaddii liinbaxdo oo dadkii hunguriga ka lahaaba ay iskaga leexdaanoo taariikhiyan haddaynu dib ugu noqono waxyaabaha dowladaha afrika baabiya waxaa ka mida cid kursi ku raagtay amaba lagu tegi waaye amaba lagaa gureegi waayo burburku maaha dalka quroo burbura instituutionkaa qofkii shan iyo tobanka sanno ama tobanka sanno uu ku fadhiyo kursigaa sharci darrada ah ayaa burburka u ah golayaasha deegaanka marka wakhtigoogii la qaban waayo ay wakhtigoogii dhaafto mas-uuliyad badan oo inta badan dadku iska sii saarayaan xilkii hayeen ma jirto ka baarlamanku waa la mid marka dadka laftirkiisii sharaxaya hanka lahaana mustaqbalkoogii iyo si- waayo dadku waxay idhahdaan siyaasaddu ma wacna siya- dalku wuxuu horumar ku gaadhaa siyaasad siyaasad wanaagsan waxay ku timaadaa markuu siyaasi wanaagsan imaado siyaasi wanaagsanna qof wanaagsan buu ka iman karaa marka hadhow qofkii wanaagsanaa ka niyad jabo qof aan ku habboonayn baa booska imanaya marka haddii si aan u soo noqdo tu een, aan ku darayo raaciba halkan xalkaan raacinaya midna waxaan leeyahay xisbul xaakimka oon ka tirsanaa hay midna waxay ku taalla asxaabta mucaaridka xisbul xaakimka mar kasta xilligaa jooga ama kulmiyahaada ama ka berito la iman doona ha noqdee qabsoomidda doorashada hadday qabsoomi weydana ceebteeda isagaa qaata hadday qabsoontana legasigeeda iyo quruxdeeda isagaa qaata hadhow iman mayso xisbiye mucaarida baa ay haystay xisbiye mucaarida baa dhagaxaani hor dhigay kuwa kale ay halkan faraqay jiidanayay laakiin mas-uuliyaddu waxay imanaysaa uun ma qabsoontay xilligaa dalka haysatay mise may qabsoon xisbiyada mucaaridkaana waxaan leeyahay may tanaasul baan u arkaa inuu xisbulxaakimka xilligaa joogaa si kastay ku qabsoomi karto doorashadu iyo isagu culayska ay ku fuuli karto inuu yeelo si aanay cambaartu u raacin u guusha u qaato xisbiyada mucaaridkaana waxaan u jeedinayaa war mar haddaad kursi doonaysa in loo tartamo oo aad golayaashii rabta xisbigaagii inuu awood ku yeeshay doorasho qabsoon waxaad ku dadaashaa si kasta oo ay wax ku fududaan karaan inaanad adiguna maalin walba caqabadii waayo iminka toddobiyo toban bilood waa ayaan darro dadka caqligooga cay ku tahay in laysku haystay un sagaal ha laga dhigo iyo toddoba ha laga dhigo wax ka wanaagsan oo ka badan bay qaban karayeen aad baad mahadsantay garas xogayaha xisbiga waddani Een, khadar ee, gunaanadkii baynu ku dhownahay doodeenna maxaad xal u aragtaa
xalku waxa weeyaan in cid waliba hartu marka hore waajibkeeda ay garato Ee, maxaan ku dhahday waxa qofka laga doonaya ee shaqada loo dirsaday waa inaan ogaanaa shaqooyinkaanu hayno waxaanu haynaa shacbiga iyo dadkaanu haynaa waxaanu annagu iska leenahay oo aanu sidanu doonno ugu macaamilana maaha xalku wuxuu ku jiraa in shuruucda iyo qawaaniinta waddanka u taala la- la- la ilaaliyo Een, madaxweyne daahir rayaale waxaynu ilaa iminka ku xasuusanaa inuu ahaa inuu ahaa madaxweynihii doorashooyinka ugu badan maxaan ku dhahdaa ee na qabtay cidina ma hadal hayso kulmiyaysa haysan jireen cidina ma hadal hayso maxaan ku dhahdaa ucid baysa haysan jireen oo ay arrimaha doorashooyinka isku haysan jireen xalku waxa weeye maanta inuu madaxweyne muuse bixi fahmo legasigiisa iyo taariikhdiisa ka tegaysa inaanay noqon shan sanno oo uu fadhiyey oo aanu wax doorasho ah qabanin dalkani doorashuu u baahan yahay xisbiyadu doorashay u baahan yihiin shacbigu doorashay u baahan yihiin inay cagajiidka ka daayaan inay daacadnimo ku daraan haddii intaynu eg moogtahay in wadamadu siday ku horumaraan waa sidaa khalad kastoo dhacay in wax laga barto oo laga faa'iidaysto annaga waxaan leenahay khaladaadkeennii doorashooyinkii hore dhacay aan wax ka barano oo aan wax ka faa'iidaysano in si- hay-adaheenna doorashooyinkuna ha dhismaan shuruucdeennuna ha dhis hadduu walaalka xasan isdifaacun garanayo oo oo wixii sax ahaa ee u muuqday aanu odhan karahaynin ee, ee, waa mushkilad waaye abyan waad mahadsantay khadar Een, professor abyan xal maxaad u aragtaa xal waxaan u arkaa in eh, kow aanu ka baxno qabyaaladda oo dowladnimo iyo een, governance baynu ku soconnaa meel ma wada gelayaan labadii baynu isku khaldaynaa waxaynu taagannahay runtii cross roads maanta somalilan waxa nagu xiran waa garanaynaa aynu Een, in aynu tanaasul tanaasulkuna waa sharaf tanaasulka isu dulqaadku wiilwaal baa laga sheegay een, inaan rag wax walba ku sameeyo walaal wuxuu ku waayo wuxuu ku dhaamo waaye Een, reerka ugu yar lama muquunin karo inaynu isu tanaasulno in aynu dareenno mas-uuliyad ina wada saaran Een, in aynaan mara ku dheg noqon oo waxa weeyaan eh, siyaasaddu dee waxa weeyaan waa isu tanaasul weeyaan haddii aad tiraahdo kaygu ma ku dheganaanaya ama waxayga aan wada helo anigu shaqayn mayso burbur baa imanaya Een, xogayaha xisbiga talada iyo kulmiyaan ugu dambeeyey talada wakhtigaad inoogu kooban xasan xalka horta waxaan u arkaa een, in si wada jira loo wada shaqeeyo dhammaan stakeholderska daneeyayaasha daneeyaasha daneeyaasha doorashadu haddii axsaabta tahay haddii xukuumadda tahay hadduu baarlamaanka yahay haddii uu riijiriska iyo beelaha iyo degmooyinka yihiin in si dhaba danta qaranka loo soo wada jeesto waxa aan markaa annaga aan u arkaa in axsaabtuna markaan axsaab nahay ay heshiiskii ay galeen dhowr iyo tobanka cisho ka hor ay galeen iyo ballanqaadkii ay fuliyeen in la wada fuliyo anigoo u mahadnaqaya weliba guddoomiyaasha cabdiraxmaan cabdilaahi iyo faysal calwaraabe iyo mas-uuliyiinta kale axsaabta aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin kuwaasi waxay ahaayeen martida barnaamijka igala qayb gelaysay oo ugu horreeya xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee waddani khadar xuseen cabdi xogayaha guud ee xisbiga talada haya ee kulmiya xasan siciid yuusuf musharaxa jegada madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga ucid ahna mas-uul ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga ucid brofeser axmed cabdi muuse brofeser abyan iyo siyaasi yuusuf cismaan garas aad ayaa martidiinani ugu mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka toddobaadkanna barnaamijku waxaa idinka imanayay magaalada hargeysa waxaana kala socotay dhammaatay laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e tan iyo kulan dambe dhammaantiin waa khadar maxamed cakulle oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
khadar cakulle aad buu umahadsan yahay barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadka ayuu nala socodsiinayay halkaad kala socoteenna waa v o a markaana dhinacii heesaha aanu jaleecno waxaa idinku soo maqan codkii maxamed aadan himilo iyo heestii goormaan is helaynaa hadmaan is helaynaa iyo codkii maxamed aadan himilo waxa ay gebageba u tahay idaacaddayadii galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen zahre ciidla nuur iyo anigoo ah jacfar kuukay tan iyo idaacadda fiidkii intaannu dib u kulmayno waxaannu idinku dhaafaynaa nabadgelyo
voices